haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynala socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada dooxa ee dalka qatar lagu soo gebagabeeyey tartankii ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka laba kun labaiyo labaatan kaas oo ciyaartiisii ugu dambeysay ay isugu soo hareen xulalka dalalka argentina iyo france intii ay socdeen cayaaraha waxaa qoysas badan ay ku kala qaybsanaayeen taageerada kooxaha iyagoo islamarkaana hal goob ku daawanaya cayaarta haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaa marti igu ah gabar iyo hooyadeed oo goob qura ku wada daawanayay cayaartii kama dambaysta ahayd haddana kala taageerayay labada kooxood marka hore kusoo dhowaada barnaamijka magacay karaan cabdullaahi maxamed ali dhahaa waa ku dhowaha barnaamijka arrimaha qooska
cayaarihii adduunka horta aadaa u daawanaysa soo maha si fiican kooxaha way isbedbedelaayeen marba kooxa cayaaraysay markastoo cayaar la daawanayo ina dhexdhexaad lama ahaan karo inaad qolo una jirto ay ahayd marka kooxihii aad sida weyn u taageeraysa horta qaar iga dhac
aniga horta xulka la dhaho waxaa taageeraa markii horta ciyaara markii uu hadda dhamaanayo farasaa taageeraya neemalaa taageeraa markii portugiis la dhahaana ronaldaa taageeraa inkastoo hooyadee messi ay taageerto brazil iyo naymara taageeraysa sidaadaba si fiican waayahay waxaa ila daawanaya dhammaan familka oo dhan inkastoo ani hooyadey ah si weyn iskaga soo horjeedna ciyaaraha bilaawda ilaa dhammaanka hooyadey waxaa taageeraysa argentina adigana argentina waa kasoo horjeeda ha tufaax maama soo dhawo mar kale adigii iyo adiga iyo gabadhaada waa wada joogtaan marka cayaartii ugu dambeysay finalka ugu dambeysay ay wada cayaarayeen argentine iyo iyo france yaa taageeraysa adiga aniga argentina ko ilaa dhamaada taageeraya waa gartay ikran adigana aniga ko bilaawga ko waxaa taageeraaye xulka la dhaho maxaa la dhaha brazil inkastoo ah finaalka taageeraya faransa waa kuwa arkay abeenka hurdadii ka tagta marka la akriyay marka waxaa iga warantaa marka ad ad aad hal dala ku wada fiirsanayseen ee laba koox aad kala taageerayseen bal waxa waxa dhacay adigii hooye waxa idin dhex maray ikran adig igu horre adiga xilliga koowaad marka uu messi goolka saddexaad gelinayo oo la diidayo koogaan waxaa ku dhaawantay xabad mahaya ani waa soo barbarbareeya ciyaartani siddeetan daqiiqo markii maraysay oo wax yar ee dhineed waa og tahay inuu la imbeba laba gool ka dhexay waxaa ku dhahay faransa anoo faransa wato koobka waa ka qaadaa messi because messi inuu wax tarayn anigu waa ogaay hooyana waxay taagintaa messi waa ciyaartii ugu dambeysay oo ciyaaro koobkaas asaa qaadaya qeylmariw banaanka iga baxay haye marka hooyo waxay argentina sababahay u taageeraysa waxaa ugu weynaa ka sokow inay kooxda taageeraysay haddana in ay aaminsanayd in messi ay ahayd cayaartii ugu dambeysay ama koobkii ugu dambeeyey adduunka ee uu cayaaro inay tahay oo inuu koobkana uu iska qaaday inay fiicnaan lahayd si fiican waa gartay marka maxay dhahday waxay dhahday koobkan misia qaadayo qeylamadow banaanka iga bax because inta guriga joogtay waa qofka keliya faranska taageeraya anaa ahaa inkastoo oo maxaa la dhahay dadqadii ugu dambeysay ciyaarta ah meel guriga dhanba inaa ugu tagay xarun weyn oo lagu daawanaya ciyaaraha ah oo gurigaa uga tagta marka waa lagaa batay miyaa mise haa waa liiga batay meel kalaa tegay inkastoo hooyada inta badan ciyaaraha ay udoonjuleyso oo ciyaartooya xulka qaranka soomaaliya ay ka mid aheyd haddana ee kooxda badroolka u ciyaari jirtay basket marka waa ka tagtay si aad u heshiid dad kale oo kula taageero faransa si fiican waaya hooyo ii dhib halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam hooyo tufaax mar kale aan ku salaamaya marka adiga cayaartooy horaabaad ahayd marka sababaha ugu ku taageeraysay kooxdii argentina maxaa ugu waaweynaa maxaa ku taageeraysa sabab waxaan ku taageeraya argentina horta ciyaarteeda waa ku kalsoonaa haddana niyo misi marka ugu dambeysa uu ciyaaraayo waaye ciyaarda ma ka qayb geli karo taas waay waan ku kalsoonaa kalsooniya ugu taageerayno marka iyadana waxay soo istaagtay faransa way ugu qeyrsa iga baxaan lahaa aan kaa fiirsada ninkan ciyaarta aan kaa fiirsada because leo messi koobka waa lagu sagootinaa la rumo marka ee koobka in in la qaado u baahan yahay ma la isku sagootiyaa mise waxaad lahayd wala bay bay waayo ciyaarta ma ka qayb geli karo laakiin ani kalsooni waxaa ugu qaba ciyaartiisa lugtiis lugtiisaa ku kalsoonaa agadaha baa lalahay caga dahab yaa u bixiyey caga dahab adigaa mise dadkaa u yaqaano soomaalida oo u taqaano maskulas caga dahabaa loo yaqaana wixii oo taageerayaasheeda kamid aan taageero badanaa oo ahay oo ila taageerto easy maxay maxaa caga dahab loo yiri ma seereyna maasha allah ciyaar fiican u yaqaana hadduu kubadda lugta ku qabto waa inuu shabaqa taabsiiyo
haa waayahay waaba tafaaq ku dhahda ciyaartooy hore ahaan jirtaa la yidhi yaa u ciyaari jirtay anigu ciyaartooy hore waa ahaan jiray laakiin iyada markii aan soo baxana dagaal ay u dhacay laakiin waxaan kamid ahaa ciyaartooy iskaashtada matroolka aa u ciyaaraysay basketball waaw lambarkee ka ciyaari jirtay lambarkee wadatay tobanaa wato waa gartay marka marka ugu dambayntii gabadhaadiina guriga waa ka ergatay oo waxaad tiri meeshaana ma qaado kooxdii ciyaar kasta markaa ciyaaraya kooxda iga soo horjeeda inaan jirta jeceshahay bogta maalin kasta waa dagaalama marka kooxdii hadda haya ingiriiskaan taageeraa ma ogtahay ma united aan taageeraa marka ciyaaraha caadiga ay yihiin Eh, iyada waa igu soo horjeesataa mar kasto waxay jeceshahay kooxda aniga aan- aan aan taageera igu soo horjeesta marka marka waxay u yeelaysaa miyaa in ciyaarta iyo daawashada ay macaanaato mise waaba iska soo horjeediinba sidiinaba waa iska soo horjeedna ciyaartana macaati mugta waa cabsida dhulta camal waa ka raayinaa markaas ay cararaysaa mar kasta waa ka raaya maalin kasta waa kaama raayo si fiican casho waxaa ku sheegaa hooyaday mar kasta waa iska horjeednaa mar kasta mid aa isku nahay ugu dambayn maamo tafaax kooxdii aad taageeraysay iyo gaar ahaan cagadahab ninkaad ula baxday mesy koobka way qaadeen Mm.
sidee dareenta habeenkaas hambalinsaa u farxay aan ku dhahay gabadhayda hurdadaa ka tagta laakiin walahi hurdadaa ka tagta garaan haye igraan igraan adigana markii lagaa raayay oo ninkii aad kasoo horjeeday na uu koobka qaaday ninkii aad taageeraysayna eh, la yiri waxba laguma hayo iska bax maxaa dareenta horta aniga aadaa u xumahay ilaa hadda ma aaminsanin reeriya ila tahay haddana wax kastoo asigaa diin waa soo geliyaa waa idhib dhiqaati bilaya taagana taageerayaasheeda nafta i keeneen inkastoo sharadooyin badan ah ku gala ciyaaraas haddana iga burbureen Eh, taageerayaasha kooxda ardajin waxaa leeyahay hambaliyo anoo calwasha ka xidho hambalyada haddaa bakaayaa hooy ay aada maasantiin aada maasantiin igraan iyo maamo tafaax waa islaama thank you thank you mam kuwaasi waxay ahaayeen ikraam cabdulaahi maxamed iyo hooyadeed tufaax warsame gacal oo marti igu ahaa barnaamijka haweenka iyo qoyskee toddobaadkan ikraam iyo hooyadeed waxay kala taageerayeen kooxihii argentina iyo france ee isugu soo haray cayaartii kama dambaysta ahayd ee koobkii cayaaraha adduunka ee sanadka intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo